sabuuraddii cutubka labaatan iyo afaraad rabbigaa iska leh dhulka iyo waxa ka buuxa oo dhan iyo dunida iyo kuwa deggenba waayo isagaa badaha dushooda ka aas-aasay oo wuxuu ka dul dhisay webiyaasha balyaa fuuli doona rabbiga buurtiisa oo balyaa dhex istaagi doona meeshiisa quduuska ah waa kii gacmihiisu nadiifsan yihiin oo qalbigiisu daahir yahay oo aan naftiisa hawo been ah kor ugu qaadin oo aan si khiyaano leh u dhaaran kaasu wuxuu rabbiga ka heli doonaa barako oo ilaaha badbaadadiisana xaqnimo kanu waxa weeye qarnigii kuwa isaga doondoona oo waa kuwa wejigaaga doondoona ilaaha yacquubow seelah irdahow madaxiinna kor u qaada oo albaabada daa'imiska ahow kor ha laydiin qaado oo waxaa soo geli doona boqorka ammaanta bal waa ayo boqorka ammaantu waa rabbiga xoog iyo itaal badan waa rabbiga dagaalka ku xoog badan irdahow madaxiinna kor u qaada oo albaabada daa'imiska ahow madaxiinna kor u qaada oo waxaa soo geli doona boqorka ammaanta bal waa ayo boqorkan ammaantu waa rabbiga ciidamada isaga weeye boqorka ammaantu seelaah